kulankan lakuqabtay magaalada baydhabo ayaa la ka bandhigay warbixin ka saabsan cudurka cagaarshowga iyo cudurada kale kadhiyawaha uurka jirta kaasoo uu saameeyay isbitaalka dhiblaawe ee ku howlgalo magaalada muqdisho si bulshada landarensi halista husulaya iyo sida lanka horseeda lahaaye bandhiga iyo weliba ku qeyb galay dhakhaatiir aqoon-yahano qeybo shilkidisan ee bulshada magaalada baydhaba maamulka degmada iyadoona meelaseeli ka dhiirigeliya warbixinta muhiimka ee badbaadada dadka maadaama cudurkan uu siiya cudurada dilaaga ee uka horeyntii doctor cabdiraxmaan dhiblaawe ayaa warbixintan agaarishooga ee habandhigi usoona sheegay intii loonku guulay wacyigelin weli sidoo kale uusa ka baaqay intii lagu qeyb qaadaa sidii shacabka fariimahan landiirsii lahaayee waxaan rajeynaya inay ujeedadu tahay inaan wax isxasuusino labo presentationkeenu ma aha scientific mxuu ahaye conference ma aha ee waa awareness oo ah aan ugu talagalnay dadku gaar ahaan healthy workerska inay awareness-kooda kor u kaco maxaa yeele waxaan aragnay xataa caasimadda ku aragnay in understandingka dhakhtarka iyo bukaanka ay isku levelka joogaan marka laga hadlaayo daaweynta cagarshow ama hepatitis b virus infection haddaad isku level joogtaanna su-aalo badan uu rabo ama uu qabo bukaanku ma ma u jawaabi kartid marka la yidhaahdo aan le isku level waxaan ula jeedaa aqoontii hepatitis b virus muxuu yahay uu yaqaana dhakhtarka laakiin su-aalo criticala jira ay ka mid tahay waa kuu imid hepatitis b aan qabaa iga daawey markaa iga daaweysana waxaan rabaa inaan negative noqdo so su-aasha adag oo dhakhtar kasta hortaala taas wa uu leeya ani hadda markaa daawada ay siiso waxaan rabaa inaan ka raysta cagaarshowga hepatitis b haddaanan ka raysan karin maxaa ileeda daawa jirta ya so su-aalahaas waa criticalka su-aalaha aan raba awareness-ka inay dhakhaatiirtu helaan oo aanay dhihinun cagaarshowga daawma laha iyo cagaarshowga dhiigga raacaa qabta iyo cagaarshowga dadka dhanaa qabee iska baxa ya inaad saas dhihin aada awareness-kaaga ama fahankaaga cagaarshowga ama hepatitis b-ga uu kor u kaco si marka qof hepatitis b qaba aad u aragto markiiba ay wax kugu soo dhacaan waxyaabaaan fiirin doonaa hepatitis b virus structure-ka iyo sida uu yahay waxaan fiirin doonaa globally hadda hepatitis b-ga siduu yahay taas waxaa laga hadlaa badinka dhibkiisu intuu leegayahay marka adduunyada laga hadlaayo waxaan ka hadli doonaa infectionska hepatitis b viruska iyo outcome-ka waxaana ku mid ah dhakhaatiirta ku qeyb galay kulanka bandhiga ayaa bogaadeen iyo ona sheegeen inti lambaahi in bulshada la wada diirsay wacyigelinkeedan halista cudurka cagaarashowga oo usilaya iyo han kale ka dhaceyna uurka jirta
sida runtii boorka ku xuusan waxaa lasoo bandhigi doonaa kolley cudurkan cagaarshowga oo aan ognahay deegaanadeeda inuu dhibaato badan ku hayo isagoo weliba leh vaccination oo wadankan aan la socono inuu wadankan vaccination badan ka socdo laakiin cudurkan cagaarshowga vaccinationkiisu yeela runtii aan dadka inta badan ku baraarugsanayn marka kolley caawa waxaa noo joogo dakhtar kolley baxdi badan ka bixi ka samayn doono barnaamijkan oo eed muhiimkan ah kaasayti oo runku hadalo doono cudurkan oo dilaaga ah oo ah cagaarshowga ama hepatitis b virus infection oo waxyaabo oon dhan bah caafimaadena waxyaabo badan iyo ku haysana warbixin oo ku saabsan ama information ku saabsan laakiin uu ka waliba ninroogay doctor dhiblaawe oo ah khabiir ka takhasusay cudurada uurka jirta iyo dheefshiidka kaaseyti uu ka wali update iyo saameynta kaley dhammaantii oo ninku hadalo doono marka waliba rajeyna intii kuwada faa'iidaysana ururka dhakhaatiirta koonfur galbeed soomaaliya oo lahangaabi usa sooma marwal waliba anteegaya intii oo bahda caafimaadka koonfur galbeed guud ahaan dhakhaatiir haatoy shaybaarista haatoy public health ama nurses midwives dhammaantiyo waliba mas-uulta intii aqoontiyo marwalba koron qaadan oo walwalbo iyo walku faa'iidaayan ansheenan cudurka cagaarashow oo ah cudur dilaa ee soomaaliya waliba ayaa ku mid ataa wadamada usa dhibaatada xooganka haya sanad kasta dhowr qof oo dan soomaaliyeed ayaa cudurkan ka amuudeen dowladda soomaaliyana ku guul daraysatay inay cudurkan la xakameeyaan isla markaana bulshada la diirsay wacyigelinka eedan halista cudurkana